madaxyaal waxaanu nahay xildhibaano isugu yimid kulamo ummadda soomaaliyeed arrimaheeda loogu talinayo suurtagal waxaa ah markii doodahaasi arrimahaasi laga doodaya annagoo isku ujeeddo ah isku meel wax u wadno haddana xoogaa yar in laisqalbi gaaro waa suurtagal suurtagal waxaa ah oo hubaal aan idhaahdo aniga qof ahaan inay iga dhacday qaldaad ama gifaf oo qofkiina qaarkiina uu ka qalbi xumaado maanta oo aan sanad guuradii afaraad joogno waxaan rabaa dhammaan xildhibaanada golahan sharafta leh howlwadeennada baarlamaanka ciidamada amniga ee baarlamaanka dhammaantiina intii la shaqaynaysay inaan ka codsado inaan inaya cafiyaan haddii wax dhibaata ay iga tirsanayaan aniga agteyda cafis waay wax walba annagoo dhan aan iscafino allahu subxaanahu watacaalana aan weydiisano cafis iyo masaamax calool fayoobi intii aan soo marnay ujeedada isku mid bay ahayd hase yeeshee aan iscafino ilaahayna aan weydiisano cafis ummadda shacbiga soomaaliyeedna haddii aan meel aan ka gaabina ay sheegayaanna inay bani aadan baan nahay ayna cafiyaan waa bani aadan wixii noo hagaagay wixii oo maarta aan asiibnay waa wax oo ilaahay subxaanahu watacaala na waafajiyey wixii gaf ah naga dhacay waa wax shaydaanka iyo nafteenna ka yimida idan waxaan ilaahay subxaana watacaala ka codsanaynaa inuu inuu nacsiiyo mahad gaara aan idin jeediyo dhammaan xildhibaanada iyo howlwadeennada iyo dhammaan shaqaalaha ah iyo ilaaladaba mahad gaara ma ereyo aan kusoo koobo ma hayo sida wanaagsan oo aan ugu mahad celin karo laakiin waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala abaalkiini ha idin go anugu abaal badan baad ii gasheen gacan badan baad isiiseen xilka waad ii fududayseen meelo badan aan ku dhibtooday gacan baad igu siiseen abaalkiina allahu subxaana watacaala gudi karo aniguma idin gudi karo laakiin allahn idin weydiinayaa inuu abaalkiina idin gudo shacbigeena ummadeena soomaaliyeed aan u duceyn in qalbigooda ilaahay midayo khilaafkan socda inuu martaa alla ka bixiyo oo aad isu keeni soo du siyaasiyan